gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka somalilan cabdikariin axmed maxamed ayaa magaalada hargeysa ka furay kulan looga hadlayay horumarinta arrimaha barakacayaasha kulankan oo ay soo agaasintay waaxda xalka waara ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya arrimaha barakacayaasha islamarkaana ka howlgala magaalada hargeysa cabdikariin axmed maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka somalilan ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan xag dhaqan iyo xag dhaqaale iyo xag aqooneed iyo dhinac walba arrintaa barakacayaashu way inagu yeelatay saameyn aada u xun bay inagu yeelatay waxaanu aad iyo aad isu dhaweynaynaa waanu jecellahay oo aanu idinku taageeraynaa arrinta xalka waara dadkan nolosha nolol ka duwan in loo raadiyo beero ha noqoto in dib loo xooleeyo ha noqoto waxbarasho ay ku shaqaystaan ama xirfado ay ku shaqaystaan ha noqoto ganacsi loo abuuro ha noqoto maxaa laga faa'iidaya dadku waxay ka faa'iidayaan aqoonta beeraha inay bartaan sida wax loo beerayo sagaashan qofaa tabar lagu siinayo inay bartaan sida wax loo beerayo waktiga ugu yarna uu kusoo baxayo biyaha ugu yarna la isticmaalayo midhaha ugu badan kusoo baxayaan qofkii uu bartay laba wuxuu bartay qofkii inuu shaqaysan karo saddex wuxuu barti qofkii usoo kordhaya ganacsi inuu magaaladii fiirgareeyo ku noolaado lacag kala soo baxo waxyaalaha noocaasa maalin baa waxaa tijaabiyey xisaab isu gegeeyey hay-ad baa waxay yidhaahdeen saddex bilood gudahood waxaanu bixinay milyan iyo laba boqol mise afar boqol oo kun oo dollar oo qoyskii labaatan dollar la siiyey waxaan wado isu geeyaba waxaa ii soo baxay haddii qoyskii soddon neef loo iibiyo dadkaa inta la siinaya wax shan boqol oo qoys in afartaa bilood lagaga saari lahaa barakacayaasha shan boqol oo qoys somalilan hadda barakacayaasha joogaa waxa weeyaan annaga loona laisgaraysanin waxa weeyaan waa boqol kun oo qoys boqol iyo konton kun bay ahaayeen konton baa hoos u dhacay waxaa noo soo baxay laba sannadood wax barakacayaal somalilan ka jiray haddii dadka dib loo xooleeyo xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada hargeysa ayaa waxaa ku nool dad badan oo barakacayaal ah iyadoo kulankan uu door ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa dadkaasi